waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin
walaalayaal maanta halkan waxaan iskugu nimid inaan bararjeexno dhibaatadii ka dhacday muqdisho oo ku geeriyotay in ka badan saddex boqolood qofood in ka badan afar boqol oo ku dhaawacantay waxaanu leenahay haddaanu nahay soomaalidu ku nool dalka australia gaar ahaan gobolka victoria melbourne waa idin garab taaganaa heeliyaho waxaanu ku tala jirnaa inaan dhaqaale ahaan wax allaala wixii awooddeena ah inaannu wax ka qabana arrintaasi waa arrin aad looga xumaado waxaan ilaaha ka baryaynaa inaysan mid noocaan camal inaysanan dhicin inay soomaalidu mataqaanaa ay midowdo inta xunna ilaaha in mataqaanaa soo hanuuniyo dhibaatada jirtana ilaaha inuu naga saaro dhammaan ummadda soomaaliya dhibaatada ku dhacda walaalahayaga maanta halka waxaan isugu soo baxnay inaan ku barardiin walaalahayga carruurtaanani adeeradeen walaalaheen hudooyinkeen hooyooyinkeen ciladeenii baabaaday aad baan ugu xunnahay dibkina soo gaaray maanta soomaaliya waxaa idin taalla inaad gashataan inaad benihiina raacataan waxaan leeyahay inaa lilah inaa la raajicin inaa lilah inaa la raajicin qof kasta waa la dhimanayaa qof walba saacadiisu dhimanayaa soomaaliya maanta waa taad isku raaci lahayden waa taad ku madoobi lahayden waa taad cadowga nala jooga ma aha annaga annaga cadow annaga iskuma nihin dad naga koreeya cadow mube waxaan ka codsanayna ummadda soomaalida inay israacaan madoobaan walaaloobaan aad baan uga xumahay madax xamar ka dhacay wax loo dul qaadan karana ma aha runtii toddobiyo labaatankii sanoo lasoo dhaafay dagaal baa xamar ka socday ban baa xamar ka socday laakiin tan maanta dhacday weligeed ma dhicin ummaddii waa baaba'day waxaasoo uma dul qaadan karno hanala maxay ta waxaan waa in la istoo garayo soomaaliya waxaan waa inaan ka tashanno soomaalidu waa dhammaatay dadkeennu waa dhammaaday hooyooyinkii waa dhammaadeen carruurtii waa dhammaatay mas-uuliyiintii waa dhammaatay waxaa xamar ka dhacay maantay lix boqoloo qof baa waxna dhinteen waxna dhaawac yihiin magaalada dhanaa dhulka lala gooyo waxaan uma dul qaadan karo soomaaliyey twenty seven years baan waxaas ku jirnaa waa inaan waxaan ka midowno waa inaan waxaan ka tashanno waa inaan waxaan go-aan ka gaarno maanta soomaaliyey maanta waa soomaaliyey cadowgeennu ugu badan yahay anigu uma malaynaya waxaa la leeyahay waxaan al-shabaab baa ka dambaysa laakiin uma malayna arrintan al-shabaab waa ka weyn tahay waxaan dad cadowa oo raba soomaali soomaali nation inay tirtiraan oo soomaali nation inay nabaadguuriyaan baa waxaan ka dambeeya arrintaan arrin weyn waaye wax loo dulqaadan kara ma ahan calaykum aniga magaalada muqdisho ku dhashtay waxaa dadkeyga leeyahay waana daransanahay jabki nagu dhacay waxaana leenahay don ever give up inaa wadankiina iyo dalkiina kasantiin waanu daransanahay waani oominaynaa insha allah guud soomaaliya ha noolaato waxaan halkaan uga tacseynayaa walaalahayga soomaaliyeed dhammaan meel kastoo aan joogno tacsi tiiraanyale baan ka dirayaa waxaan kaloon leeyahay maanta dhibkayna gaaray soomaaliya waad aragtaan inaan midnimada ilaalinno inaan wiilasheenna ceshanno inaan maxaayta iswacdino inaan wax isu sheegno inaan meelaha daldalooladaoo laynaga soo gelahaya ay qabyaaladda iska dayno waa dardaarankayaga koowaad inaan qabyaaladda iska dayno oo midowno oo waa iska celin karnaa cadowga aynu ku dhex jiraa waa wiilasheenna waxaa la adeegsanayaaye aynu gacmaha isqabsanno taasaan idinkula dardaarmayaa waxaan leeyahay intii dhibatay allaha u naxariisto inta nool oo dhaawacaan allaha u boogadheeyo kuwii qalbigooda ilahay isu soo jeedeen allah inaga dhigo halkan waxaan ooga tacsiyeynaynaa dadkeennii ay ku timid masiibada qaran ee ay cadowga horor baan dhihi karnaa wax adduunka hore ooga dhacay maa waxa meesha ka dhacay waa wax calooshayda iyo beerkayaga huriyey oo aanaanan seexanin ilaa maalintii ay xaaladaasu dhacday waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhigay ha caafiyo waxaan leehay ummadda soomaaliyeed maalin walbaba sida koox koox laydinku gubayo unbaad saa ku dhammaanaysaan waddankiinnina waa la qaadanayaa bilaahi caleeg naga daaya gobollada isteydiyada balaayada aad kala xirxiraysaan dadka ilmahooda ama wiilashooda ay yihiin dadka wax dilaaya oo guryaha ku haysta oo ogow haddaad cunugaaga jeceshahay ka saar waxa uu ku jiro oo ka waani haddii kalena dawladda u dhiib dhaqan celin ha kuugu samaysay hadduu dembiilo yahana xukunkiisa ha la mariye ilaahay ha laga boqo soomaaliya midooba halkan waxaan dambaal uga diraynaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shacab weynaha ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho marka ugu horrayso ina lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baan leenahay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay meeshaas ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto inta dhaawaca ahna allaha caafiyo inta la la'yahayna allaha soo sakiro soomaali waxaa waaye habaaraa haysto idonno meeluu ka haysto gumaysigii dalkan gumaystay talyaanigii ingiriiska dhibkaanu nooga tegey dhibkuu nooga tegey waxaa waaye colonization rafaadkiisa waxaa waaye in qabiil soomaali waa isku hal hal cid waaye waa hal qoys meel aan kala jirno ma leh aniga hadda idinla hadlaayo qabiil soomaaliyeed aanan wax i ahayn ama aanan wax u ahayn ma jiro saasaana isku wadannahay waxa la isku haysto animaba garanayama dowladaa ilaahayna siiyey noo dhalatay oo daacad ah oo dad maaragtay aqoon-yahanina ay noo hogaaminayaan war hala saboort gareeyo oo dowladdu keligeed wax ma qaban kartee dowlad aan garba lahayn oo shacabkeeda hor soconin waxba ma ahee dowladdan aan haysano hala caawiyo oo hala garab istaago oo volunteer ha lagu shaqeeya caalamka waxaa ka jira waxa la dhaho volunteer iskaa wax u qabso hala shaqeeya iskaa wax u qabso dadka waxaa loogu qabaa meeshaan waxaan u taagannahay walaalaheena soomaaliyeed masiibada ku dhacday intii dhimatay allaha u naxariiso jannada firdowsa allaha ka waraabi intii oo dhaawacna ilaahay boogtooda ha u dhayo meeshaan waxaan u taagannahay walaalaheena soomaaliyeed dhibaato inaan la qaybsano dhibka inaan la qaybsano ooyinta inaan la qaybsano jiiraanta inaan la qaybsano marka waxaa marba kasta waa taagannahay walaalaheena australia waxaa leenahay special from melbourne waxaan rabnaa donation degdeg ah waxay naqato toban labaatan soddon boqol anything aa iska awood garayn kartid in lagu wada rido walaalahayna u istaagna soomaalihaas raacda waxaan meeshaan aan tacsi tiraanyale aan ku direynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku halaagsantay magaalada muqdisho waxaana leenahay ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiya gacanka xadaran baa dishay ilaahay waxaan uga baryeynaa inta dhaawaca qabtan inuu ilaahay u booga dhayo waxaana meeshaan aan ugu soo bannaan baxnay tiiraanyo iyo mataqaanaa murugo aan qabno because soomaali waa soomaali asalaamu calaykum horta waxaan salaamayaa islaamka soomaali dibadda iyo dacalka meel kastaa joogtiin waxaan u tacsiyeynayaa reerka ay ka dhinteen ciyaalkoodii iyo faamiliyadooda iyo waalidiintooda waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun alla yaa arxama raaximiin arrintaan dhacday runtii waa arrin annagoo dhan aan ka xumaanay habeen iyo maalinna aan ka seexan la'nahay ilaahay shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaanba ilaahay taasu keeno dhibaatadan iyo musiibadan nagu habsatana ilaahayow naga qaad allahuma cis alislaam walmuslimiin aamiin aamiin maanta waxaa iskugu yimid baarlamaanka victoria gaar ahaan waddanka australia madaxdii baarlamaanka oo dhan waxaa iskugu timid beesha magaalada soomaalida ku nool victoria aan taageersannahay aanan ka xunnahay dhacdaalka ka dhacay magaalada muqdisho ilaahay waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale hal waddan dad isku duuban ilaahayow rabbi raxmaanow waxaa naga dhigtaa kuwii faraxda aa ku faraxsantaha iyo sunnaha rasuulka raaco sala allahu calayh wasalam asalaamu calaykum
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali